bilowgii cutubka laba-iyo tobnaad rabbigu wuxuu abrahm ku yidhi ka tag waddankaada oo xigaalkaaga iyo reerka aabbahaaba oo dalka aan ku tusi doono u kac oo quruun weyn baan kaa dhigi doonaa oo waan ku barakayn doonaa magacaagana waan weynayn doonaa oo waxaad noqon doontaa barako oo waan barakayn doonaa kuwa kuu duceeya kan ku habaarana waan habaari doonaa oo qabiilooyinka dhulka oo dhammu adigay kugu barakoobi doonaan markaasaa abrahm tegey sidii rabbigu ku yidhi luudna wuu raacay abrahm shan iyo toddobaatan sannadood buu jiray markuu haaraan ka tegey abraamna wuxuu kaxaystay naagtiisii saaray iyo luud oo ahaa wiilkii walaalkiis iyo xoolahoodii ay urursadeen oo dhan iyo dadkii ay haaraan ka heleen oo dhan kolkaasay u kaceen dalkii kancaan oo waxay yimaadeen dalkii kancaan abraamna dalkii buu dhex maray ilaa meeshii la odhan jiray shekhem iyo tan iyo geedkii mooreh wakhtigaasna reer kancaan dalkay joogeen oo ilaah baa abrahm u muuqday oo ku yidhi dalkan farcankaagaan siin doonaa kolkaasuu meeshaas meel alla bari uga dhisay rabbigii u muuqday markaasuu meeshaas ka guuray oo wuxuu tegey buurtii xagga bari ka ahayd beytel oo teendhadiisii wuu ka dhisay meel beytel galbeedka ka ahayd aaciina bari ka ahayd markaasuu meeshaas meel alla bari rabbiga uga dhisay oo magaca rabbiga ku baryootamay kolkaasaa abrahm socdaalay isagoo weli xagga koonfureed u sii socda kolkaasaa dhulkii abaari ka dhacday markaasuu abraam masar tegey inuu halkaas qariib ku ahaado waayo abaartii aad bay dhulkii ugu xumayd oo waxay noqotay in markii uu ku soo dhowaaday inuu masar galo uu ku yidhi naagtiisii saaraay bal eeg waan ogahay inaad tahay naag arag quruxsan oo waxaa dhici doona in markii ay masriyiintu ku arkaan ay odhan doonaan waa naagtiisii tanu oo way i dili doonaan laakiin adiga way ku dayn doonaan waxaad ku tidhaahdaa walaashiis baan ahay si ay iigu roonaadaan adiga aawada oo ay naftaydu daraaddaa u noolaato oo waxay noqotay in markii abraam masar soo galay ay masriyiintii arkeen in naagtu aad u quruxsan tahay oo amiiradii fircoon baa arkay oo fircoon bay u ammaaneen iyadii oo naagtii waxaa loo kaxeeyey gurigii fircoon isaguna abrahm si wanaagsan buu u qabtay iyada aawadeed wuxuuna lahaa ido iyo dibiyo iyo dameero lab iyo niman addoommo ah iyo naago addoommo ah iyo dameero dhiddig iyo geel oo rabbigu balaayooyin waaweyn buu ku riday fircoon iyo reerkiisiiba saaray oo naagtii abraam ahayd aawadeed fircoonna abraam buu u yeedhay oo ku yidhi waa maxay waxaan aad igu samaysay maxaad iigu sheegi weyday inay tahay naagtaadii maxaad u tidhi waa walaashay si aan u guursado iyada haddaba waatan naagtaadii kaxayso oo iska teg fircoonna niman buu u soo amray isaga wayna soo ambabixiyeen isagii iyo naagtiisii iyo wuxuu haystay oo dhan